subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad julaay ay tahay labo sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna hirarka shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari
wallahi qeera weyn habeenkii lixdankii lix saac intaan la gaarin marno banaankaasaan dhoobnan anigoo badan xaafadayn shaqsuuf wadhiigleys magadhe xaafada wadhiigley markii lix saac la gaari calanka dawaaya wow markaasaan feesta bilawnay dheel iyo farax iyo waxaa sabxigeen markaasa dawaaya waa kii aadan cabdulla cusmaan ilaahay naxariis galna allaha siiye oo madaxweynaha kow uu noqday kaasi wuxuu ahaa iimaan maxamed cusmaan oo ka mid ahaa dadkii u soo joogay habeenkii xorriyadda iyo calansaarkii kowdii luulyo sanadkii kuna sagaal boqol iyo lixdankii waraysi dheer ayaanu idinkaga haynaa waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan sida looga xusay kowda luulyo gobolka minnesora ee dalkan maraykanka iyo meelo kaleba dowladda qatar ayaa mar kale ku celisay inaysan aqbali doonin dalabkii ay u gudbiyeen dowladaha uu sacuudiga hogaamiyey iyadoo maalin oo keliya ay ka hartay wakhtigii qatar loo qabtay qodobadaasi oo ciyaarihii ay ku jiraan ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa waxa uu difaacay adeegsigiisa barta bulshada ay ku xiriirto ee internetka uu ku leeyahay ee twitterka oo uu inta badan usoo gudbiyo fariimaha uu shacabka usoo gudbinayo uu soo dhigo hadal uu xalay kusoo qoray bartiisa twitterka ayaa madaxweyne donald trump waxa uu ku sheegay in isticmaalka aaladan ay qayb ka tahay habka madaxtinimada casriga ah ee xilligan trump ayaa inta badan waxa uu sheegay sabtidii uu ku mashquulsanaa fariimo uu soo dhigayay bartiisa twitterka isaga oo ku eedeeyay warbaahinta in ay isku dayayaan inay xildhibaanada jamhuuriga ah ku qanciyaan in uu faraha kala baxo adeegsiga barta bulshada ay ku xiriirto ee fariimaha uu kusoo gudbiyay twitterka ugu yaraan afar ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii uu mudaaharaad rabshado watay oo looga soo horjeeday dowladda uu ka dhacay magaalada barkusameto ee dalka venezuela sabtidii saraakiisha dowladda ayaa sheegay in khasaaraha dhimashada u yimid kadib markii ay isku dhacyo ka dhaceen magaalada ku taalla dhinaca waqooyi galbeed balse ma aysan bixin faahfaahin intaasi dheer dalka venezuela ayaa waxaa saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay barnaamijyo looga soo horjeedo madaxweyne nicolas maduro tan iyo bishii abril tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada ayaa lagu sheegay inay gaarayaan siddeetan iyo saddex ruux subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno dowladda qatar ayaa mar kale ku celisay in aysan aqbali doonin dalabkii ay u gudbiyeen dowladaha uu hogaaminayay sacuudiga ee go-doomiyey xilli maalin oo keliya ay ka hartay muddada loo qabtay in qatar ay ku aqbasho saddex iyo toban shuruudood oo loo soo gudbiyey wararkii ugu dambeeyey ee qalalaasaha diblomaasiyadeed ee khaliijka waxaa warbixintan ka soo diray waryaheena qaahira xuseen saxnuuni
xilli maalin un ay ka harsan tahay muddada loo qabtay xukuumadda dooxa ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar maxamed bin cabdiraxmaan aala thaani sheegay in dowladdiisa ay diiday waxyaabaha ay ka dalbadeen dowladaha carabta ee go'doonka geliyey balse wasiirka ayaa afka ku ballaariyey inay diyaar u yihiin in wadahadal ay la galaan dowladahaasi hadalkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ka sheegay magaalada rooma ee dalkaasi talyaaniga waxa uuna si adag u xusay in dowladdiisa marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo wax u dhimaya madax bannaanideeda arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay ay socdeen dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayay in lagu xaliyo xiisadda cakiran ee u dhexaysa xukuumadda dooxa iyo lix dowladood oo carab ah oo sacuudigu ay horkacayso haddaba axmed xirsi maalin oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey maxaa la filan karaa inay dhacaan haddii ay dhammaato muddada loo qabtay xukuumadda dooxa oo ku eg maalinta isniinta waxaa laga filayo in xal laga gaaro arrintaasi waa aaday u adag tahay ilaa hadda ma jirto wax haba yaraatee xal u eg oo muuqda maadaama muddadii ay u qabteen wadamada khaliijka qatar ay u qabteen ay dhammaatay ama hal maalinba ka harsan tahay qatarna waxay diiday sidaan ogsoonahay dalabaadkii amase arrintii laga dalbaday sida muuqata marka arrintaas waxay u eg tahay inaynan xal deg dega yeelanaynin arrintuna way waa arrin ka culus sidii la filayay in badan oo dadku ay qiyaasayeen tallaabada ay qaadi doonaan marka waktigu dhammaado wadamada khaliijka iyo masar ma ahan mid hadda laga sii hordhici karo oo la ogaan karo laakiin waxyaabaha la filayo ama la qiyaasayo si inay samayn doonaan waxaa ka mida inay nuuc cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah ugu yaraan go-aamadaas ay qaadan doonaan laakiin waxaa aada iyo aada xoogaa u fog oon suuragal ahayn in tallaab military ay isku dayaan dowladaha carabta kuwa muslimka iyo dowladaha reer galbeedka ayaa ku kala qaybsamay xiisada ka alowsan mandiqada khaliijka taasoo aysan noqon sida ay doonayeen isbahaysiga ay horkacayso boqortooyada sacuudi arabiya jacfar cabdilaahi xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahinaya sida dowladaha caalamka ay ugu kala qaybsameen xiisada ka oogan bariga dhexe go-doominta lagu soo rogay wadanka qatar markii loo fiiriyo jawaabtii ay ka bixiyeen wadamada jaamacada dul carabiga ku jira intooda badan waxay ka istaageen dhexdhexaad markii laga soo reebo wadamo dhowr ah oo la saftay isbahaysigan uu sacuudiga hogaaminayo sida yemen iyo libiya oo kale sidaas si lamid ah markii la fiiriyo wadamada aan jaamaca dul carabiya aan ku jirin laakiin islaamka ah sida turkiya malaysia indonesia bakistan ayaa intooda badan waxay ka istaageen arrintaas dhexdhexaad taas oo runtii muujinaysa niyad jab ku abuurtay wadamada sacuudiga hogaaminayo bal waxaa la dhihi karaa wadamada qaarkood sida turkiya inay sheegeenba inay difaacayaan dowladda qatar haddii lagu soo xadgudbo sida dhinaca kale marka laga fiiriyo wadamada waaweyn ee sida maraykanka jarmalka iyo faransiiska iyo ingiriiska ayaga waxay ka noqdeen arrinta dhexdhexaad waxayna muujiyeen in loo baahaya arrinta in lagu xalliyo arrin qaab diblomaasi dhinaca kale dadaalada dhinaca diblomaasiga ah oo ay sameeyeen qaar ka mid ah dowladaha mandiqada bariga dhexe sida kuwait iyo turkiga ayaa noqday kuwa aan miro dhal noqon taasoo shacabka dalkaasi qatar ku abuurtay dareen ah in xaalku uu yahay mid cakiran diblomaasi cabdirasaaq ismaaciil cabdi xogeyaha koowaad ee safaaradda dowladda soomaaliya ay ku leedahay magaalada dooxa oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ayaa sharaxaya dareenka ay qabaan shacabka dalkaasi kolley waxay dareemayaan jawigu weli inuu sii cakirmayo oo aanay kasoo weli kasoo raynayn xaaladii ama khilaafkii dhex taagnaa dowladaha khaliijka marka muhladii ama waktigii loo qabtay oo gabagaba ah iyo weli wax solutiona ama xala ah weli aan la gaadhin iyo madaalibtii la keenay oo markaa iyagu dee ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba runtii noqotay wax ka degi waayey marka jawiga iminka iyagu ay ku sugan yihiin shacabkan oo magaranaysaa ama dareenka ku xeeran wuxuu yahay dareen ay u arkayaan arrinkii inuu sii cakirmayo weli aan xal loo hayn laakiin rajadu ma xuma waa la rajaynayaa in xal loo helo isfaham waagan dowladahan walaalaha dhex yeela dowladaha sacuudi arabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo dowladda masar ayaa xiriirka diblomaasiga u jaray xukuumadda dooxa islamarkaasina ku soo rogay go-doon muddo haatan laga joogo in ka badan saddex toddobaad kadib markii ay ku eedeeyeen xukuumadda dooxa inay maalgeliso kooxaha argagixisada xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan weli v o a washington kumanaan ruux oo soomaali maraykan ah ayaa ka qayb galay dabaaldega maalinta xorriyadda soomaaliya ee kowda luulyo oo shalay lagu qabtay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka si lamida minneabolis ayaa magaalada colombos ohio iyo meelo kaleoo maraykanka ka mida soomaalidu ay sidaasi si lamida ugu dabaaldegayeen haddaba wariyaha v o e da maxamuud mascade oo jooga minnesora ayaa ka qayb galay goobta xafladaasi waxa uuna la kulmay qaar ka mida soomaalida degan halkaasi
waxaa ila jooga mid ka mida madaxda communitiga gobolka minnesota oo la yidhaahdo maxamuud nuur isaga ayaan jecla marka ugu horreeya bal dareenkiisa munaasabadda kowda luuli inaan weydiiyey wallahi waa maalin farxad ah oo inaan arko maaragtay bulshada weyn ee isugu soo baxeen dadka ajnabiga ah iyo soomaalida iyo dadkii madaxda gobolka inay u hambalyanayaan soomaalida ay leeyihiin maaragtay waxayna rajaynaynaa in maaragtay guul aad ka gaartaan iyo ololahan ku jirno iyo waddankeena inuu maaragtay horumar gaaro aad baad u mahadsan tahay waxaa kaloo halkan ila jooga wiil kale oo dhallinyaro ah oo isagu dabcan ka mid a dadka halkan dabaaldega iskugu soo baxay ee iga warran adigoo wiil soomaaliyeed ah in waddo ka mida waddooyinka waaweyn ee dalka maraykanka la xidho oo loo xidho maalinta dabaaldegga soomaaliya asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa cali cabdiraxmaan jaamac aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay qiiro weynna way gelinaysaa anigu magaaladan in badan baan deganaa in magaalo waddo weynna loo xidhay nool in la xidhay ma ahe weliba qayb weynoo waddada ka midana loo xidhay oo aan dhallinyaradeenna iyo carruurteenna aan dhaqankeenna iyo hiddaheenna barayno oo aan dadka caddaanka oo waddankana la deganna aan tusayno inaan dhaqan iyo waddan iyo dad nahay oo aan leenahay waa arrin aad iyo aad iiri dhiiragelinaysa inaan arko intaan ummadda soomaaliya isku timid wayna fiican tahay inaan weji fiican aan dadka tusno aad iyo aad baana waxaan ugu mahadnaqayaa dadka soo abaabulay iyo oo isugu kaayeera arrintan iyo ilaahay oo ka mas-uulahaa waad aad baad u mahadsan tahay sidoo kale bulshada soomaaliyeed ee halkan ganacsiga dhex ku samaynaya oo waddadii la marayay bartamaheeda ay teendha uga taagan tahay waxaa ka mida wiilkan soomaaliyeed magacayga waa axmed faarax godi realty waxaan serviceka community u qabanaa guri gadashada hadday noqoto building hadday noqoto hadday noqoto commercial hadday residential noqoto anagoo gacmo furan ugu hayno all the serviceka midda kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo ah kowda luuliyo maalin aad iyo aad u muhiim ah oo soomaali weynteenna inaan isku xidhnaano midnimadeenna waxqabadkeena community inaan noqonno oo one ah am so aad iyo aadan ugu faraxsanahay wejiyo aanan twenty years aanan arkin maanta inaan meeshaan ku arkaayo haddana waxaan la kulmay hooyo soomaaliyeed oo ka mida dadka halkan igu soo baxay marka hore bal magacaaga igu bilaaw magacayga waxaa dhaa maano daawud maano daawud bal ka warran dareenkaaga farxadda maanta waa munaasabaddii kowda luuliyo oo maraykanka dhexdiisa loogu dabaaldegayo maasha allah aad baan ugu faraxsanahay dabaaldega waa gaabo arag farxadda ka muuqata maanta soomaaliya dhan baa isugu timid waa maasha allah weeyaan alxamdulilah
dareen noocee bay ku gelinaysaa adigoo soomaali ah oo waddankii soomaaliya muddo soo jooga inaad halkan haddana maraykanka oo dal kale ah aad ku dabaaldegayso farxad aad u weyn aan la koobi karin waxaan fikaraynaya inaan soomaaliya waddanka kale joogo kale aan fikaraynaya alxamdulilah
magaca adigana magacay waa faa'iisa faa'iisa maanta waa maalin dad dhan isku soo baxeen gabadh dhallinyaraha hataa dhallinyaro badan oo kugu da'ahan arkaya oo aad u dhoolla caddaynaya bal dareenkaa kowda luuliya
galab wanaagsan ahayd soomaaliya ha noolaato
maasha allah soomaaliya ha noolaata ay tiri gabadhaas da'da yar oo dabcan aad ka garan kartaan luuqaddeeda sida ay soomaaliga iyo ingiliishka isugu darayso waxay ka mid tahay dhallinyarada waddankan ku koray aad baad u mahadsan tahay absolutely waa tahay sidoo kale waxaa isaguna halkan aan kula kulmay wiilka dhallinyarada ee la yidhahda cabdulqaadir eekey oo ka mid ah dhallinyarada fafircoon ee gobolka minnesota haatanna dabcan u tartamaya jardiinooyinka lagu nasto ee magaaladan ee loo yaqaano bakborska marka iga warran cabdulqaadir eekey maanta nin dhallinyaraa baa tahay weliba waddankan ku koray qurba ku kor ah in kowda luuli halkan aad ugu dabaaldegaysaan walaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaa ugu sii farxad badanbo jidka la xiray oo soomaalidayna quruxdooda badana baawur inta ku mari jiray laakiin maanta waxaa aad ugu sii farxsan inay ay fadhiisaan ay isxasuusiyaan muhiimka ay leedahay soomaalinimada iyo dadkii u soo dagaaltamay ay u mahad celiyaan waa tahay dhegaystayaal sidoo kale waxaan halkan dabaaldega munaasabadda kowda luuliyo kula kulmay khatare maxamed oo ah gabadhii ugu horraysay ee soomaaliya ee dalkan booliis noqota oo iyadu ka mid ahayd dadka ammaanka halkan sugaya dabaaldeggana dabcan ka qayb qaadanaysa katro ciid wanaagsan ciid wanaagsan kulligiina dhammaantiina maanta waan farxsanahay inaan dadkeena isku la imaanay oo iska baashaalnay waxaa uu maxad celinayaa dadkeena oo maanta sida peaceful camal aan baashaalnay oo
iga warran marka adiga inaad adoo weliba ciidankii amniga sugayay ah haddana dadkaagii ee halkan kowda luuli ugu dabaaldegayaan dareen nocay ku gelinaysaa dareenka of course xaabi aad dareemaysaa maaho dadkaada oo isku farxaysiin oo isku baashaalaysiin dareemaya marka maxaad ku leedahay ummadda soomaaliyeed ku dhegaysanaysa munaasabadda kowda luuliyo maalinta xorriyadda soomaaliyed maxaad ku leedahay soomaaliya ha noolaato
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade dhinaca kalena gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington waxaa isagana goobtiisa ganacsiga ku dhex xusay maalinta xorriyadda iimaan maxamed cusmaan oo ka mid ahaa dadkii usoo taagnaa habeenkii xorriyadda iyo calansaarka ee sanadkii kii sidoo kalena wati joogay wakhtigii daaqliyadda la geliyey xorriyaddii ka hor soomaaliya saare cabdi axmed ayuuna ugu waramay qadka telefoonka isaga oo jooga gobolka virginia
goobtay ganacsi waxaan u dabaaldegay maanta oo wiilkay uu leeyahay aniga waa iska imaadaa leh marmar ninkaasaa leh laakiin waxaan kuu sheegaa waxaan u dabaaldegay waxaa ii kasoo arkin kowda luulii shalay la sahay aniga waxaan soo gaari kow calanka saarmade konton iyo afartii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afar oo calan soomaali soo baxay gabadheeda daakiliyda maxaan sameeyaa geel waa qalilahay waxaan suubilahay maxaa ligaa bandhig weyn maantao kale haddaan awood leeyahay soomaaliya hala soo baxan ilahay maanta maalintayna waay soomaaliyey aan dhihilahay haye marka habeenkii calanka la saaraaye waa joogtay haweenkii calab oo lisaalay oo luli waa joogisayba inka horeyaan kuu sheegayaa waa tahay daakhiliyada waxaan ku sheegaa konton iyo afartii anoona weyn meeshaasaan olgeeyay calanka lasoo saaray calanka soomaaliya isaadii muqdisho kaas itaaliya dhinaciisa marka hadda waa kasoo baxnay meesha oo heesa yaala lagu alisa oo soomaaliya carab iyo talyaani ah waa gartay hees heesii heesihii talyaaniga iyo carabta iyo af soomaaliga ahaa mid kamida bal haddaad soomaaliga ku horeyso ma nala wadaagi kartaa taa kan soomaaliga ugu horeysa wuxuu kamid yahay calankan cirka u eg calaamadiis calankan cirka u eg calaamadiis ilaahow ceymi cadowka ceymi cawin caradan ciza u yeel calankayna ilamaadna waa bishabeel iyo jubbo iyo intii ka wax cabto wada jirkii soomaaliya aday kugu wacad mareen wakti walbaad wacan kartaa wiilashii wadanka waa tahay waa erayo aada iyo aada u qurux badan marka bal waxaad iga warantaa dareenkaaga maanta in aad qol yar oo wiilkaaga ganacsi uu ku leeyo soomaali yar ay isugu imaada inaad calanka inta dhigtay aad halkaasi ka dhexaysaysod ka xuseyso dareen nooceeya ku leeday iyo sidii wallahi keera weyn habeenkii laxdankii lix saac intaan la gaarin marno banaankaasaan dhoobnan anigoo badan xaafadayn shakhsuus wadhiigleys magadhe xaafada wadhiigley markii lix saac la gaari calanka dawaaye wow markaasaan feesta bilaawna dheel iyo farax iyo waxaa subxigeen markaasa dawaaye waa tii aadan cabdulla cusmaan ilaahay naxariis jalna allaha siiye oo madaxweynaha kow uu noqday waa gartay si fiican oo biila soomaali lasoo dejiyey aadan waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dareenkaaga isbarbardhig markaad samayso xilligaas iyo xilligan maxaa kuu soo baxayo adiga xilligaas a soomaali jirta gabadhayda magase soomaali waa jirta oo runa ragga iyo habeenkaba habeenka habeenkaa buula xoog badnayn waktigaas talyaani markaas maasha allah talyaani weli waa la riixay mogta waa la foorjinay marka ma ogolen asiga bixidda isagana waxaasa macalinkaa inuu bixiyey Somalia dolce patria mia, Malia terra del mio cuore. Somalia sempre tutta sia. على كلات واحلمان مرال واتا محل لغا ودا مركا اريداس طليانيغا هيسكاس لوغو قادا علنكا علنكا مركاس waxaa waaye daakhiliyada waay kan hadda aan ku qaado maahan kuwi hadda ornimada maahan ya waa garta iyo cabdullaahi ciise maxamuud bare ministarka asdaqanay waay ana cabdulla cusmaana maxaase madaxweynaha baarlamaanka marka ereyadaas maxaa laga wada micnaha amaan hadda talyaani ma xasuusta baari carabiga xataa si fiican ma xasuusta wallahi soomaaliya waa gartay افتح يا صوماليا عالمنا فخرنا وطننا عزنا صوماليا صوماليا أمنا افتح يا صوماليا الله وبطني لكن أفر أفر برواية waa gartay marka xusuustaada ayaad intii yareedoo dib kugu jirta aad nala wadaagaysaa waa garan karaa bal marka waxaad iga warantaa dadkii markaas joogay ee soomaalinimada raadinaya ee habeenkaas kuu muuqday iyo kuwa hadda joogo haddaad isbarbar dhigto maxaad ku kala sifeen lahayd anaa ha aniga ilaahaa sifay karaa aniga kuwaas iyo kuwan malisbabar dhigi kara gabadheyda aan ku sheegay sabab aniga waxaan soo arkay soomaaliya oo la dhahaayo maaragta soomaaliya hadal waayo jareer male jaleec male magasti aan soo gaaray leegada waxaas oo la dheheen kana waa ugaas kana waa adoon waa inaad ilowdiin haddana waxaan arkoo haynaa gabadheydii magacaamakasaay heer hebel waayo heer hebel markii hore waxaa lagu lehay halaan nahay soomaaliya istiqlaalka markaa loo ordaayo fiiri waa markii markaas la raadinayay xornimada miya xornimada haa kabacdina waa kaas waxaa soo baxay calansaarmadii waxaa soo baxay xornimadii yaa la qaatay xornimadii yaa la qaatay tartiib tartiib waa la bilaaba boqol iyo labaatankii maxaa la yidhaha oo oo dibutaato oo boqol xildhibaanada ugu iyo horreysay labaatankii haa ugu horeeyey ihi iyagiyaa ma wax bilaabeen ma- wallaahi ma ogay gabadhay dambigood ma qaadi kan aniga dawlad ma soo dhaqan xarqaan lentolaa ila aana iyo maanta waa gartay marka laakiin markaasoo calanka iyo xorriyaddii la raadinayay ood cunug yar aheed oo iskuul aad dhiganaysay iyo maanta ood weli ilmahaaga iyo ilmahay sii dhaleen iyo kuway sii dhaleen aad la ilmihiisii joogto dhaleen aan u jeeda haa ku dhex jira aan xasuus ku soo haya maamini waa gartay marka noloshaasi inaad soo martay he- heerarka kala duwan oo soomaaliya oo xataa siyaasadeeda hadba dhinacay tahay sideed ugu faraxsan tahay wallaahi calankaan ku faraxsanahay oo weyn haddana waxaan ugu faraxsanahay ilaahigii muqallib quluubka oo saas markii horena ay ahaayeen hadda lasaan ka dhigi ilaahay inaa ummadda soomaali begooda burcad isku jiida burcad waa kasiimaho alxamdulilah dhaha waa noogba basiya wax walbaan soo beniya waxaan dhahay qabiil wax walba waa dhammaaday alxamdulilah hadda calankaa loo jeeso anugu jini isiyaa naga cabsi jireen gabadheeda iskalaaf aan cabdulla waa bahay aabasiyaad maxamed siyaad bada ah qabta xukunka dowlayaasha afrika dhanaas caawinaya fiir anigoo todoba malyan ah ah waa wada ilaa labaatan sano soomaaliya waxay naqdeen dad caan ah haddana waxaa naqan ha hadda walaalkaada kii ku dilaya saaxiibka dhigeysa hunguri dartiis
kaasi wuxuu ahaa iimaan maxamed cismaan oo ka mid ahaa dadkii usoo joogay habeenkii xorriyadda ah ee kowda luulyo ama kowda bisha juulaay sanadka kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxa uu ku sugan yahay hadda gobolka virginia waxaana u waramay sahre cabdi axmed Eh, sahraaye eh, waxaan filaya inaad la kulantay eh, keliya ma ahane een, waa la kulmay iimaan laakiin keliya ma ahan in uu usoo joogay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii Mhm.
Eh, laakiin wuxuu xataa usoo joogay kun sagaal boqol konton iyo afartii xilliga daaqiliyadda bal ka waran cimrigaaga cimrigiisa yaa aad aad iyo aad aad iyo aad ayadoo xog badan bannaan uu lagu bixiyey.
xusaayana kooda luli uu soo gaaray maantana ayadoo dukaankiisa uu ku dhex xusanayo micnaha maadaama caawa uu yiri virginia iyo soonkan aysan ka jirin laakiin suuqleyda iyo dadka xaafadiisa iyo dadka ka agdhowaa uu u sameeyey maaragtay in aad ayuu yaroo u farxada mahadsan yahay dhegeystayaasheenana wuxuu la qaybsaday xogtaasi uu ka hayay eh, lixdankii markii calanka soomaaliya laga taagay koonfurta soomaaliya dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington
waa tahay bal markana nuurow qodobadii ciyaaraha dhankooda haddaad noo dulmarto mahasani zahra waxaa caawa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo fainaalka koobka qaaradaha ee maalmahanba ka socday dalka ruushiya xulalka jili iyo jarmalka ayaa kulanka kama dambaysta ah fowda isku diri doona caawa fiidkii xilliga geeska afrika jili oo haysata horyaalnimada koonfurta ameerika waxa ay ka soo badiyeen xulka bortuqiiska halka jarmalka oo ah xulka haysta horyaalnimada adduunka uu ka soo adkaaday mexico haddii jarmalku ay qaadaan koobkan waxa ay dhammaystiri doonaan toddobaad guulo ah kadib markii ay dhowaan xulka jarmalka ee ciyaartooyda da-doodu ay ka yartahay kow iyo labaatan jirada ay ku guulaysteen koobka qaramada yurub waxa ay gool iyo waxba uga badiyeen toddobaadkan xulka da-yarta spain dhinaca kale iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino kooxda arsenal ee dalka ingiriiska ayaa qarka u saaran inay heshiis la gaarto weeraryahanka naadiga lyon ee dalka faransiiska alexander lagasete arsenal waxaa lagu wadaa in ay shubto lacag dhan malaayiin doolar ama ka badan afartan milyan taasoo haddii ay dhacdana ka dhigi doonto ciyaaryahankii ugu qaalisanaa oo ay kooxdaasi abad keento dhinaca spain laacibka khadka dhexe ee kooxda atletic madrid iyo xulka spain saul nogoes ayaa kordhiyey heshiiska uu kula joogo kooxdiisa wuxuu saul madrid kusii nagaan doonaa ilaa iyo labada kun lix iyo tobanka kadib markii uu saxiixay shan sano oo qandaraas cusub ah wararka talyaanigana waxaa ugu weyn xidiga xulka qaranka turkiga iyo kooxda bayan leverkusen hakan jalhan olu ayaa lagu wadaa in uu isniinta ku biiro kooxda milan milan ayaa ku iibsan doonto jalhan olu lacag dhan afar iyo labaatan milyan oo euro waxaana uu noqonayaa laacibkii lixaad oo muddo laba bilood gudahood ah ay iibsanayso kooxda milan milan oo ka maqnayd saddexdii sano ee lasoo dhaafay ko- tar- tartamada yurub ayaa dhowaan waxa ay ka qaybgeli doontaa ama xilli ciyaareedkan koobka yuruba league dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
nuurow aad baad mahadsan tahay bal markana inta aadan ka sii fogaanin mikrofoonka aan ku weydiiyey saaka dhinacii heesaha adiga ayaa dhankaaga usoo riixriixaya muddobe waad haysa hara waa yahay dhegeystayaasha waxaan u ciyaari doonaa codadka salaad maxamed shardi salaad derbi iyo xaliimo khaliif magool iyo heestii hibo
hareeraha intaan dayay waxaan haabto waayey meeshaas calaacal ayaa ku dhammaadaya saaraya waxaa ka muuqdo quus laakiin sabar la-aanta dumarka aan filaya inay halkaas gaarsiiso maye waxaa laga yaabaa in asaga lagu dabadaalo sida loo waa tahay cododkaasi salaad maxamed shardi salaad derbi iyo xalimo khaliif mogool iyo heeskaasi hibo idaacaddeenna subaxnimaa kusoo xireyna waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah saare cabdi axmed intaynu kulmi doono maanta toddobada iyo barka anirahda kowda iyo barka inta ka horreysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.